عزف الرصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
يا الله قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو والأسى آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol afartan iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xukugalle ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo taliyo sar oo ka tirsan ciidanka yuhuudda oo xilka iska casilay duqeen ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xaafadda tufaax ee magaalada khaza waxaa ku shahiiday toban ruux oo iskugu jira dumar iyo carruuraan waxba galabsan duqeyntan ayaa sida ay wararkeen ugu soo gaarayaan beegsatay guri ay ku sugnaayeen dad qaxooti ah madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawac iskugu jira ayaan halkaasi ka dhashay dadkii ku dhaawacmay duqeyntan ayaana waxaa la geeyey isbitaalka almacmadaani ee ku yaala magaalada khaza waxaana uu isbitaalkan martigeliyey barqanimadii maanta dad aad u fara badan oo dhaawacyo kala duwan qaba iyadoo ay horey ugu sugnaayeen dad qaxooti ah oo ka soo cararay duqeymaha yuhuudda guryahoodana ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada subaxnimadii maanta waxay ciidanka yuhuudda laba goor duqeeyeen guri ku yaala xaafadda shajaaciyaha ee bariga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday hooyo falastiiniyad ah halkii ay sidoo kale ku dhaawacmeen dadyo kale oo aad u fara badan rawdo ay ku sugnaayeen carruur aad u fara badan oo ku taala xerada qaxootiga ee jabaaliya waxay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiidiyey carruur aad u fara badan halkii ay dhaawacmeen tiro kale dhismo ku yaala magaalada rafax ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira deegaanka almawaasi ee dhacduleedka magaalada khanyunis iyona duqeyn ka dhacday waxay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen teendhooyin ay dadka barakacyaasha halkaasi ka dhisteen waxaana duqeyntaasi ku shahiiday sidaay warbaahinta soo tabinayso ilaa iyo lix ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan guryo aad u badan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday lix iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan masjidka salaaxuddiin ee ku yaala xaafadda zaytuun ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda beegsadeen maalinkii shalay oo jimco ahayd xilli ay dadka ku dhaqan xaafaddaasi salaada jimcaha ku oogayeen waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo jamaacada masjidka ka mid ahaa halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada nusiiraad ay ku dileen toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan deegaanka faluuja iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaas ku shahiiday sida ay wararkii nagu soo gaarayaan dad aad u tiro badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale waddada thulaathiiniya ee magaalada khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan oo dhimasho yar dhaawac sababtay saddex guri oo ku yaadha xerada nuseyraad duqeymo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday siddeed ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen siddeed iyo labaatan ruux oo kale afartan qof oo rayda ah ayaa lagu dilay marinka khaza kadib markii ay yuhuudda ay duqeymo xooggan ka geysteen dhismayaal la degan yahay diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa weeraro xooggan ku qaaday guryo ay deganayeen qoysas barakacyaal ah oo ku yaala xerada qaxootiga nuseyraad ee bartamaha marinka wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee waafa oo soo xiganaysa ilo caafimaad ayaa waxay ku warantay in duqeymaha yuhuudda ay gallaafteen nolosha afartan qof madaxa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga falastiiniyiinta ayaana dhaleeceeyey dilka aan micnaha lahayn ee maalinba maalinta ka dambeysa ka sii socda marinka khaza madaxa hay-adda norwe ayaana ku baaqay in si deg dega loo soo afjaro dilkaan micnaha lahayn ee karanna shacabkaan hubaysnayn dullaanka yuhuudda ee marinka khaza ayaana xiisad weyn ka abuuray bariga dhexe tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxay wasaaraddu sheegtay inay marayso afartan iyo kow kun boqol toban iyo sideed qofood halkii ay dhaawacuduna marayaan sagaashan iyo shan kun boqol labaatan iyo shan qof oo kale waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddan ee siin dhalla-aana u beegsanaysa dadka qaxootiga ah geesta kale ciidamada yuhuudda waxay xukugallo ka geysteen xerada alcayn ee ku taala magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed waxayna halkaasi dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dad aad u fara badan oo shacab rayd ah halka ay sidoo kale xabsiga u tixaabeen dad fara badan oo ay haween ka mid yihiin waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda xuku galeen magaalooyinka alkhaliil dulkaram iyo naabolis waxayna halkaas sidaba cadooda ahayd ku dhibaateeyeen dadkii marasta ahaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda xog ku galeen tuulada deelu mushcal ee ku taala magaalada raamallah ee daanta galbeed waxayna halkaas ka geysteen ciidanka yuhuudda xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah dadka reer miyiga ee tuuladaasi ku dhaqnaa weerar rasaaseenna way ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada naabolis ayaana waxaa ku shahiiday dad falastiiniyiin ah halkii ay sidoo kale dhaawacmeen kuwo kale guryo fara badan oo ku yaala daanta galbeed ayay ciidamada yuhuudda burburiyeen kadib markay xog ku soo galeen magaalooyinka daanta galbeed iyagoo sida gawaarida baaldoosarka loo yaqaana waxayna dul mariyeen guryo badan oo dadka rayidkaa leeyihiin iyagoo sidoo kale halkaasi ku dhibaateeyey dad badan oo shacab ah kana mid ahaa milkiilayaashii guriga lahaa ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xidheen dad fara badan oo shacab ah kuwaasoo ay ku weerareen guryahooda waxaana dadka xabsiga loo tixaabay ka mid ahaa haween iyo sidoo kale carruur yaryar iyagoo ku eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta misena lagu tuhmayey inay fulin rabaan weeraro kaliyo dulimaah oo lagu dhibaateeyay yuhuudda dhanka kale waxaa lagu soo waramayaa in saacadii lasoo dhaafay uu is casilay taliyihii sirdoonka yuhuudda ee siddeetan laba kun ninka lagu magacaabo yuusi shoral iyo taliyihii booliiska daanta galbeed ee uu xooga ku haysta gumaystaha yuhuudda sirdoonka siddeetan laba kun waa midka ugu sareeya sirdoonka yuhuudda waxayna mas-uul ka yihiin warqabka dhaqdhaqaaqa kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo halka ay ka soo dhacdo xogta bariga dhexe sida lagu soo waramaya waxaa jira khilaaf laamaha ammaanka yuhuudda iyo netanyahu oo la xidhiidha habka dagaalka xilli siyaabo kala duwan iscasilaadda saraakiishan ay uga hadashay warbaahinta yuhuudda iyo midda dibadda ugu dambeyntii madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa si adag u cambaarayay dilka xubna ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobey ee lagu geystay xerada qaxootiga nuseyraad ee bartamaha marinka khaza shaqaalahan oo tiradooda lex gaaraysa ayaa u shaqaynaya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ee falastiin ee norwa hay-adda norwa ayaana sheegtay in shaqaalahooda lagu dilay duqeyn ay yuhuudda ka geysatay goob waxbarasho waa tiradii ugu badneed shaqaalaheenna ee goob qura lagu dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza ayay hay-adda norwa ku tiray war ay soo saartay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaana wax lagu xumaado ku tilmaamay weerarada yuhuudda ku hayso goobaha ay gabaadsanayaan dadka raydka ah iskuulka lagu dilay shaqaalaha qaramada midoobe ayaana waxaa gabaadsanayey kumanaan qof oo ka mid ah qosaska falastiiniyiinta ee sida qasabkaa looga soo barakiciyey guryahooda madaxa siyaasadda ee arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaana midani ku tilmaamay mid aan la aqbali karin يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر منك